ester cutubka saddexaad oo waxyaalahaas dabadeed boqor ashwerus wuxuu dalciyey oo kursigii ka sarraysiiyey amiiradii isaga la joogay oo dhan haamaan ina hemadaata oo ahaa reer agag oo isaga uu hore marayey oo waxaa haamaan u foorarsaday oo u sujuuday boqorka addoommadiisii eridda joogay oo dhan waayo boqorka ayaa in saas loo yeelo amray laakiinse mordekaay uma uu foorarsan umana sujuudin markaasaa addoommadii boqorka oo joogay boqorka iriddiisa waxay mordekaay ku yidhaahdeen war maxaad u jebinaysaa boqorka amarkiisa haddaba waxaa dhacday markay maalin kasta saas ku la'aayeen laakiinse isagu uusan dheg u dhigin inay warkaas haamaan u sheegeen inay arkaan bal wuxuu xaalka mordekaay noqdo waayo wuxuu iyagii u sheegay inuu yuhuud yahay haamaanna markuu arkay inaan mordekaay u fororsan oo aanu u sujuudin ayuu haamaan aad u cadhooday laakiinse wuu quudhsaday inuu mordekaay oo qudha gacanta saaro waayo waxaa isaga loo sheegay mordekaay qabiilkiisa oo sidaas daraaddeed haamaan wuxuu doonayey inuu wada baabi'iyo yuhuudda boqortooyada ahashweros deggan oo dhan kuwaasoo ahaa mordekaay qabiilkiisii oo sannaddii laba iyo tobnaad oo boqor ahashwerus bisheedii koowaad taasoo bisha niisaan ayay haamaan hortiisa ku rideen saami magaciisa la yidhaahdo fuur oo taasuna waxay socotay maalin ka maalin iyo bil ka bil ilaa bishii laba iyo tobnaad oo ah bisha adaar markaasaa haamaan wuxuu boqor ahashwerus ku yidhi waxaa jira dad ku wada dhex filiidhsan dadiyowgan deggan gobollada boqortooyadaada oo dhan qaynuunnadooduna way ka wada duwan yihiin kuwa dadiyowga kale oo dhan iyaguna qaynuunnada boqorka ma dhowraan sidaas daraaddeed boqorow inaad iska daysid faa'iido kuuguma jirto haddaba boqorow taas daraaddeed haddaad raalli ka tahay ha la qoro in iyaga la baabi'iyo oo anna waxaan bixin doonaa toban kun oo talanti oo lacaga oo waxaan gacanta u gelin doonaa kuwa boqorka shuqulkiisa u taliya inay iyagu maalkaas geliyaan khasnadaha boqorka markaasaa boqorkii wuxuu gacantiisa ka siibay kaatunkiisii oo wuxuu siiyey haamaan ina hemadaata oo ahaa reer agag oo weliba ahaa cadowgii yuhuudda kolkaasaa boqorkii wuxuu haamaan ku yidhi lacagta adiga lagu siiyey oo weliba dadkanna waxaad ku samaysaa wax alla wixii kula wanaagsan oo bishii koowaad maalinteedii saddex iyo tobnaad ayaa loo wada yeedhay boqorka karraaniyadiisii oo dhan oo waxaa la qoray kullii wixii haamaan ku amray boqorka saraakiishiisii iyo taliyayaashiisii gobollada oo dhan xukumayey iyo amiiradii u talinayey dad kasta oo gobol kasta waxaa loogu qoray afkiisii oo waxaa lagu qoray boqorka ahashwerus magaciisa waxaana lagu shaabadeeyey boqorka kaatunkiisii oo warqadana waxaa loo dhiibay warqaadayaal oo waxaa loo diray boqorka gobolladiisii oo dhan in yuhuudda oo dhan la wada baabi'iyo oo la wada laayo oo la halaago dhammaantood yar iyo weynba iyo dhallaanka iyo dumarkaba bisha adaar oo ah bisha laba iyo tobnaad maalinteeda saddex iyo tobnaad iyo in maalkooda booli ahaan loo dhaco oo waxaa dadyowga oo dhan lagu dhex faafiyey warqaddii la qoray niqilkeedii oo leh amar ha la wada siiyo gobollada oo dhan inay diyaar u noqdaan maalintaas oo warqaadayaashiina haddiiba deg deg bay ugu ambabaxeen boqorka amarkiisii oo shuushan oo ahayd hoygii boqorkana amarka waa lagu bixiyey haddaba boqorkii iyo haamaan waxay u fadhiisteen inay wax cabbaan laakiinse magaaladii shuushan oo dhammu way ka wareertay